فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha shanaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaannu ka naqaanaa taariikhda dalka lagu naaneyso beledkii halka malyan oo shuhado huray waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada toddobiyo tobnaad ee taxanaha fasiru siday wakhtiga u lumiyaan waxa loo yaqaan baraha bulshada warbixin macluumaad faahfaahsan ka bixinaysa ayaad maqli doontaan inshaa allah sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah kumuu ahaa saxaabigii caanka ku ahaa duubka cimaamadda marka ay dagaalladu dhacayaan warbixin ka hadlaysa taariikhda saxaabigaasi ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaannu ka naqaanaa taariikhda dalka lagu naaneyso beledkii halka malyan oo shuhado huray waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobiyo tobnaad ee taxanaha fasiiru
فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن aljazaa'ir ama aljeeriya waa mid ka mid ah dalalka maqribul islaami ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika wuxuu dalkani ku yaalaa inta u dhexaysa dalalka tuunis iyo morocco isagoo dhanka kale dacalka ku haya badda mediteraneyanka masaaxo ahaan wuxuu dalkani ku fadhiyaa laba dhibic soddon iyo siddeed milyan oo kilomitiro iskuweer ah waana dalka kow iyo tobnaad ee ugu masaaxada ballaaran dunida waqooyi waxaa ka xiga tuunis iyo badda mediteraneyanka halka liibiyana uu kaga beegan yahay bariga galbeedna maroko iyo saxaraha galbeed ayaa ka xiga halka koonfurna ay kaga aadan yihiin murutaniya iyo maali tirakoobka dadka ku nool aljeriya waxaa lagu qiyaasaa afartan iyo laba milyan oo qof sidaasi darteedna waxaa lagu tiriyaa waddamada ugu dadka badan qaaradda afrika iyo guud ahaan caalamka waxaa dalkani soo maray dowlada iyo awoodo talada dunida isaga daba maray waxaana ka mid ah noomadiyiinta fayniqiyiinta roomaanka iyo bisandiyada iyadoona markii dambe uu islaamku caga dhigtay dadka ku nool dalkanna ay muslimiin noqdeen cahdigii ay muslimiintu furanayeen dhulka maqhribul islaami gaar ahaan wakhtigii cuqbah ibnu naafic subayr ibnulqays xasaan ibnu nucmaan iyo muusa ibnu nusayr ayay aljeriya ka mid noqotay dalalka laga taagay raayada islaamka wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxay talada dalka aljeriya marba gacanta u gelaysay dowladda xilligaasi hogaaminaysa muslimiinta wakhti ka mid ah wakhtiyadii dhexena waxaa gacanta ku dhigay faadimiyiintii shiicada ahaa ee maamulayay inta badan caalamka islaamka qarnigii lix iyo tobnaad ee miilaadiyada waxay aljeriya wajahday duulaanno saliibi ah oo uga imaanayay nasaaradii xoogga kula wareegay waa dhulka andalus ee xilligan loogu yeero isbayn iyo burtuqiiska laakiin muslimiintii dalkaasi ku noolaa iyo guud ahaan reer maqhribul islaami ayaa ka hortegay weeraradii saliibiyiinta dowladdii cuhmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii ugu dambaysay ee muslimiinta soo marta ayaa maamushay aljeriya waxayna ahayd mandiqad taabacsan wilaayada maqhribul islaami intii u dhexaysay dowladihii muslimiinta ee dalkan maamulkiisa isku bedbedelayay waxaa jiray xiliyo soo maray waddankan oo ay ka talinayeen maamul goboleedyo iyo dowlado maxalli ah waxaana ka mid ah dowladahaasi addaarisada xamaadiyiinta almuwaxiduun almuraabituun iyo kuwo kale kun siddeed boqol iyo soddonkii dalka aljeeriya waxaa duulaan saliibi ah ku soo qaaday dowladda faransiiska taasoo doonaysay inay gebi ahaanba dalkan muslimka ah la wareegto kana dhigto meel looga taliyo madaxtooyada baariis laakiin reer aljeriya ayaa af buuxa iyo ficil muuqdaba ku yidhi maya dagaal adag iyo dirar joogto ah oo aan waxba la iskula harin ayayna kala hortageen duulaankii faransiiska ilaa ugu dambayn wakhti dheer kadib uu ku qasbanaaday inuu dalka isaga cararo gumaysiga faransiiska ee aljeriya wuxuu soo jiitamayey boqol soddon iyo laba sano oo xiriir ah muddadan dheerna marnaba reer aljeriya kama tanaasulin xaqa ay u leeyihiin xurriyadda iyo inay iska dulqaadaan cadaawaha ugu dambayntiina way xaqiijiyeen hadafkaasi wuxuu aljeriya caan ku noqday dalka halka malyan ee shahiid muddada qarniga iyo siyaadada ah ee ay shacabka aljeriya la dagaalamayeen gumaystaha waxaa dhabbaha halganka isku soo gaaray oo iska dhinac dagaalamay awoowe aabbe iyo wiilkiisa waxaa aljeriya ka soo baxay hogaamiyaal jihaadi ah oo dhowr ah kuwaasoo midba midka ka dambeeya ku sallimayey raayada halkaa qaarkoodna ay culaysyo soo wajahay dartood hubka u tiiriyeen maadaama wakhtigu uu ahaa mid aad u dheer hogaamiyaasha ku xusan halganka aljeriya ee ka dhanka ah faransiiska waxaa ka mid ah alamiir cabdilqaadir iyo cabdilkariim al-khadaabi kuwaasoo si adag uga hortegay gumaystaha faransiiska kadib halgan dheer oo qarni iyo ka badan soo socday sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayay dowladda faransiis ku go'aansatay inay isaga baxdo aljeriya gumaysigeedana ka dhigto mid dadban dadkana lagu dejiyo xurnimo aan xaqiiqo ahayn iyadoo talada dalka loo dhiibayey shakhsiyaad dhaqanka reer galbeedka lagu soo tababaray waxaa dalka aljeriya soo maray madaxweynayaal dhowr ah waxaana ka mid ah axmed ibnu bella oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee aljeriya markii uu faransiisku ka baxay waddankan iyo sidoo kale hawaari bomdiin iyo cabdilcasiis butafaliqa butafaliqa ayaa ahaa madaxweynihii ugu wakhtiga dheera aljeriya wuxuuna dalkan maamulayey intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii xilligaas oo uu butafaliqa xilka iska casilay kadib kacdoon shacab oo ka hor yimid haddii aynu ka hadalno xilligan iyo habmaamulka aljeriya wuxuu dalkan ka kooban yahay kontan iyo siddeed gobol magaalooyinka ugu caansan ee dalkan waxaa ka mid ah aljeriya oo ah magaalo madaxda dalka adraar satiif ashalaf qusandiina iyo albuweyra
نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qaybaha dhexe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna siday wakhtiga u lumiyaan waxa loogu yaro baraha bulshada warbixin qodobkaasi ka hadlaysa waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkayn yaasir cabdallah قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات caalamkan aynu ku noolnahay waxaa marba marka kasii dambaysa ka dhacaya isbeddelo waaweyn wuxuuna horumaro kala duwan ka samaynayaa dhinacyo badan oo ay ka mid tahay xagga tiknolojiyadda waxyaabo badan oo xilliyadii hore ahaa kuwo dhib fara badan loo mara ayaa maanta si sahlan durbadiiba lagu heli karaa islamarkaana fadhigaaga ku imaanaya mid ka mid ah waxyaabaha fududaynaya arrimahaasi oo dhan waxaa loo yaqaanaa baraha bulshada ama waxaa af caribiga lagu dhaho wasaa'ilu tawaasul ijtimaaciy ingiriis ahaana loo yaqaano social media muxuu yahay social media waa barnaamijyo elektroniga oo kuu oggolaanaya inaad la xiriirto dad kale islamarkaana kuu suuragelinaya inaad isbarataan oo aad isfahantaan macluumaad kala duwanna isdhaafsataan sida sawiro muuqaalo iyo waxyaabo kale adigoo adeegsanaya kombyuutar ama taleefanka gacanta barnaamijyada uga caansan marka la joogo baraha bulshada waxaa ka mid ah facebook messenger whatsapp barta horey loo dhihi jiray twitter loona yaqaano x instagram tiktok telegram iyo kuwo kale oo badan haddaba haddii aad fahantay waxa loo yaqaano baraha bulshada oo xilligan isticmaalaan inta badan dadka ku nool dunida horeyna aan usoo sheegnay inuu fududeeyo waxyaabo badan oo markii hore lagu dhibnaa su-aashu waxay tahay ma barwaaqo adduunku kusoo korortayba mise waa masiibo dadku ay la dhiban yihiin saameyntooda shaki wuxuusan ku jirin in baraha bulshadu yihiin mid ka mid ah nimcooyinka uu allah uga deeqay dadka waxayna suurageliyeen inay dad kala fogaa oo arrintoodu safar ku xirneed noqdaan sida kuwa isla nool oo kale ganacsigii iyo macluumaadkii ayay fududeeyeen sidoo kale waxay sahleen helidda macluumaadka iyo cilmi dhib badan loo mari lahaa dhanka kale waxay meesha ka saartay kala qoqobnaantii ummadda la kala dhex dhigay iyo xuduudihii loo kala sameeyey waayo adigoo jooga soomaaliya ayaa si toosa ula xiriirta qofka jooga waddanka ugu shisheeya dunida haddii aad aftaqaan waxaa kale oo allah ummadda muslimiinta ugu furay kheyr fara badan oo aan la soo koobi karin ayna ka mid tahay dacwadii oo dadka guryahooda uga gashay nimcadaasi waxay u baahan tahay in si dhabba allah ugu shukrino ka mahadnaqeena waxaa ka mid ah inaan u isticmaalno khayrka iyo wixiina anfaca maadaama ay ku kulmeen kheyr iyo shar wax wanaagsan iyo wax xun wax ku dhibaya iyo wax ku anfacaya waxaa lagama maarmaan ah in si weyn isaga ilaalino xilliyada la adeegsanayo ama la isticmaalayo si aadan ugu dhicin nimcadu aysan isugu beddelin masiibo iyo dhibaato haddaba sidee ayay wakhtiga u lumiyaan baraha bulshadu baraha bulshada waxay koobeen wixii qof mashquulin lahaa sida in qofka la tusiya waxyaabo xiise gelinaya kala duwan saameyn leh iyo wax weliba uu u horseedi lahaa inuu horfadhiyo saacado badan isagoo aan daal dareemin mar wuxuu sidaasi ku noqday social media mid cumriga qofka iyo wakhtigiisaba baabi'inaya isagoo weliba aan dareemin cimrigiisa dhammaantiisa ama badankiisaba dayacay mar haddii aan soo ogaanay dagaalka ay cimriga kula jiraan baraha bulshadu maxay yihiin arrimaha kugu kaalmaynaya inaad adeegsato iskana ilaaliso waxaa habboon in qofka isticmaalaya social media uu arrimahan soo socda mar weliba maankiisa ku hayo kow inuu qofka karto qiimaha wakhtigu leeyahay waayo wakhtigu waa raasumaalka aad haysato waana noloshaada waa kii aad uga faa'iidaysan lahayd cibaadadii lagu abuuray kuna heli lahayd liibaan adduunyo iyo mid aakhiro haddaba in wakhtigaas kaaga baxo meel aan daacada rabbi ahayn ayaa kaa xigta inaad gaarto liibaan adduunyo iyo mid aakhiro labo in aad ogaato in adigu wakhtigaagu mas-uul ka tahay afar arrimood qiyaamaha markii la tago su-aal ayaa lagaa weydiin doonaa ee jawaabtaad ka bixin lahayd maanta ka fikir oo ku talagal rasuulka sala allahu calayhi wasalam afarta arrin hal xadiid ayuu ku sheegay wuxuuna yidhi لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي haddaba si aad uga badbaado sharta allah idinkiisa qaado talooyinkan soo socda kow xadid waxa aad doonayso ee dantaada ah qofkii gala baraha bulshada dan la-aan waxaa ka dayacmaya wakhtigiisa labo inaad adeegsato wakhti kuu gaara oo aad uga tala gashay saddex si uusan isku dhexyaa kugu imaan waa inay jiraan ilo gaara oo aad ka raadsato wixii aad ka doonaysay baraha bulshada ugana maaranto kuwo kale afar waa inaad samaysato wax wakhtigaaga ku xasuusinaya si marka la gaaro xilliga aad joojinayso isticmaalkiisa aad uga baraarugto haddaba baraha bulshadu waa halis lala nool yahay ee iska ilaali oo yaysan aakhiro iyo adduunba ku seejin لكل حساب بيوم الحساب حساب عسير مخوف مهاب وقول اللسان وخط البنان سيحصى عليك بغير ارتياب رقيب عتيد على جانبيك يخطان ما قلته في كتاب ويوم المعاد ترى ما عملت فإما ثواب وإما عقاب فحاسب وراقب إذا ما دخلت على الفيس والتيك والواتساب وخذ من تويتر ما فيه نفع وجانب سخافة ربع السنام ودع عنك نشر الخنا والفسوق وذم العباد ونشر السباب وحاذر من العون في قتل عبد ولو بالكلام فذاك التباب ولا تفتي في الدين من غير علم فإن الإله شديد العذاب وقم وانشر الخير في كل قطر وأسد النصيحة في كل باب تذكر أخي إن فتحت الحساب بأن غدا يوم فتح الحساب فإن لم تكن هكذا يا صديقي فخير لمثلك طول الغياب فدعها وبادر لما فيه نفع يفيدك قبل فوات الشباب يفيدك قبل فوات الشباب
ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan taariikhda saxaabigii caanka ku ahaa duubka cimaamadda marka ay dagaalladu dhacayaan waxaana warbixin taariikhdiisa ka hadlaysa inoo soo jeedinaya wariyahayna farxaan هم أصحاب رسول الله هم أهل الرفعة والجاه أهل الفضل اللامتناهي بذلوا العمر بكل تفاني
saxaabiga jaliilka ah ee abudujaana magaciisu waa samaak binu qarshah binu khasraj xilli hore ayuu la soo islaamay qowmkiisa ansaarta rasuulka sala allahu calayh wasalem ayaana walaaleeyey isaga iyo saxaabiga cuqbah binu khaswaan waxa uu sidoo kale saxaabiga abudujaana nebiga kala qayb galay macrakadii beder iyo khaswadii uxud saxaabiga zubayr binulcawaam ayaa yidhi waxa uu rasuulka sala allahu calayh wasalem noo soo bandhigay seef maalintii uxud waxa uuna yidhi yaa seeftaan xaqeeda siinaya zubayr ayaa yidhi waan istaagay waxaana nebiga ku dhahay aniga ayaa siinaya rasuulkii allow dabadeedna wuu iga jeestay mar kale ayuu ku celiyey nebiga oo waxa uu yidhi yaa seeftaan xaqeeda siinaya zubayr ayaa mar kale yidhi aniga rasuulkii allow mar kale ayuu ka jeestay nebiga sala allahu caleyh wasalem waxaa soo istaagay abudujaana samaak binu qarshah markaas buu yidhi aniga ayaa xaqeeda siinaya rasuulkii allow ee muxuu yahay xaqeeda nebiga ayaa yidhi waa inaadan qof muslim ah ku dilin gaalna aad uga cararin sidaas ayuuna abudujaana ku qaatay seefta markii uu abudujaana seefta ka qaatay nebiga sala allahu caleyh wasalem waxa uu la soo baxay cimaamadiisa madaxa ayuuna ku duubtay waxa uuna isagoo si xarago kibir u socda dhex maray labada saf ee muslimiinta iyo gaalada dhexdooda rasuulka ayaana markii uu arkay socodkaas waxa uu yidhi socodkaani waa mid caragelinaya allah ilaa marka la joogo boosaska noocan ah mooyaane waxa uu saxaabigan allaha ka raali noqday ka mid ahaa saxaabadii rasuulka la sugnaatay maalintii uxud waxa uuna rasuulka kula ballamay geeri had iyo jeer waxa uu caan ku ahaa cimaamad guduudan oo uu qaadan jiray xilliyada dagaalka abudujaana ayaa lahaa sifaad wanaagsan oo uu allah ugu deeqay waxaana ka mid ahaa geesinimo iyo deeqsinimo sidoo kale waxa uu ku sifoobay ikhlaas iyo inuu naftiisa ku furo nebiga sala allahu caleyh wasalem iyo diintiisa zayd binu aslam ayaa laga wariyaa inuu yidhi waxaa ii soo galay abudujaana isagoo xanuunsan wejigiisuna wuu ifayey markaas baa lagu yidhi muxuu wejigaaga u dhalaalayaa abudujaana ayaa kolkaas yidhi ma jiro camalkayga waxaan uga kalsooni badanahay labadan shay oo ah inaan ka hadlin wax malaayacni ah iyo qalbigayga oo muslimiinta u ahaa mid saliim ah oo aan wax colaad ah cidna ugu haynin dagaaladii lagula dagaalamay riddada waxa ay saamayn ku lahaayeen muslimiinta kuwaas oo lagu imtixaanay sabarkooda safkooda lagu kala shaandheeyey laguna ogaaday wacdarahooda iyo sugnaantooda mid ka mid ah macaarigtii ugu caansanaa waa macrakatulyamaama taas oo lala galay gaalkii weynaa ee musaylamatulkadaab abudujaana ayaa wacdaro adag ka muujiyey macrakadaasi isagoo isku dhex tuuray beertii ay isku soo owdeen musaylama iyo ciidankiisa lug ayuuna ka jabay balse isma dhigane waa uu dagaalamay ilaa uu ka shahiido waxa uuna qayb ka ahaa saxaabadii ka qayb galay dilkii musaylamatulkadaab متبع لهداهم أهل السنة والقرآن فيها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خذ بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aanu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست